Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa daahfuray kulanka wada shaqeyneed ee ugu horeeyay kaasoo lagu dhisi doono aasaaska iyo asalka horumarinta hal abuurka beeraha taasoo ay soo qaban qaabisay xarunta horumarinta hal abuurka iyo ganacsiga beeraha ee sayd iyadoo ay kaashanayaan waaxda hal abuurka ee hay-adda ifad ujeedka kulankan ee hal abuurka ayaa ah in lagu xoojiyo hal abuurka iyo horumarinta ganacsiga beeraha wadashaqeynta sayd iyo ifad ayaa la filayaa inay dhiirigelinayso hal abuurka cusub uu faa-iido weyn u leh horumarinta iyo ganacsiga beeraha soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka hadlay kulanka daafurka waxa uuna sheegay in dowladda ay ka go-an tahay horumarinta dhallinyarada leh hal abuurka beeraha si aanu u baahino in dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqola'aanta u badani ay ka faa'iidaystaan cilmiga iyo qorshaha wasaaradda beeraha ee la xidhiidha in la sameeyo beero horumarsan dabeecadda la qabsan kara wax soo saarkooduna badan yahay in la sameeyo isla markaana wasaaraddu ay daba socon doonto ilaa inta ay ka helayaan suuq ilaa inta ay ka dhoofinayaan ilaa inta ay suuqa fiican ka helayaan marka farxad bay noo tahay wasaarad beer ahaan inaanu maanta laabkan furno oo runtii sidaa aan sheegay ay ku jiraan khuburo badan dhallinyaro badan oo caalamka oo halabuurka beeraha ka shaqaysa ay ku jiraan worldwide oo aanu anakuna xoojinayno sidii dhallinyarada soomaaliyeed ugu xidhmi lahayd halabuurka caalamiga ah ee horumarinta beeraha casriga ah taas baanu maanta halkan ka furnay oo dadka inta badan sidaan sheegay ay ku jiraan online-ka yihiin soomaaliya iyo adduunkaba dhallinyarada soomaaliyed oo ku marti qaadayna wasaaradda beeraha iyo inay yimaadaan xaruntaas somali innovation center for entrepreneurship and innovation inay yimaadaan ayaanu ku marti qaadaynaa oo horumarin doonta xirfadooda oo u samayn doonta connection caalami ah oo horumarinta beeraha iyo beeraha casriga iyo ay ka faa'iidayaan iyo sida teknolojiyada looga faa'iidaysto iyo digitalizationka beeraha